gudoomiyaha golaha guurtada gudoomiyaha golaha baarlamaanka xubnaha golaha wasiirada iyo golaha guurtada iyo golaha baarlamaanka warrada bulshada saxaafadda iyo matasharafka waxaan idinku salaamayaa salaamka islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdisalaam maanta shirkeennii wuxuu ahaa inaa madax iskuslo oo ayaga banaanbahaeen aan kulanno waxaanu go-aansanay labadii toddobaadla maalin inaan kulanno oo shacabka hadlaan mas-uuliyiinta qaranka ay hadlaan oo labadaas toddobaadihii la qabtay iyo wixii la soo dhaafay iyo meesha loo socdo in la sugteedo marka haddii aan la idmo maanta ayaa noo bilaabatay middaas maalinta kale ku aadan doona waa laga soo sheegi doonaa intaas haddii aan ka gudbo saadasoontii adduunyadan waxaa la yidhaahdaa wax la soo dhaafay wax la joogi iyo wax loo socdo waay taariikhda la sheegaayo taariikhda la sheegaayo jawigeedugu waxaa weeye wixii maanta aad arkaysaan halkaan wixii maaragtay taariikhda aad maqashaan taas waay shalay bisha la soo dhaafay waad aad arkaysaan dadka meeshaan kaalaya waa arkaysaan odayaashii guurtida ahaa oo dhisay dowladgoboleedka koonfurgobolka soomaaliya oo xataa oo ku tubmaraayo oo dhaaraayo oo ballan qaadayo oo ilaahay hortiisii maaragtay ay ku ballan qaadayo ay ahaayeen maantana waxay joogaan taariikhda sheega intaas waayo ma dheerada taariikhda xilliga kumaatay xilli taariikhdii soo waraysanaatay halgamuu ahaa biilugooyu ahaa taariikhda xusaysa taariikhdii tan aad arkaysa waaya waxtaas usay ma aha kutitaas ogaada midda kale aniga ma dhahay saddex gobol waxaa dhahayaa dumiyayaasha koonfur galbeed dumiyayaasha koonfur galbeed kooxda dumiyayaasha koonfur galbeed kooxda isu urursatay inay dumiso koonfur galbeed ayaa waxay la dhaxday saddex gobol